Maamulka degmada Galkayo ayaa xariga ka jaray xaruntii ugu horeysay ee kaydka kalluunka iyo kheyraadka badda oo laga hirgeliyay magaalada Galkayo ee xarunta gobolka Mudug. Munaasabadda xarig jarka waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada, waxgarad, xildhibaano ka tirsan golayaasha deegaanka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada. Maxamed Xaaji Cabdi oo ka mid ah mas'uuliyiinta kambanigan ayaa ka hadlay goobta isaga oo sheegay ujeedka loo hirgeliyay xaruntan.
caawana makeneye inaan halkan ku daahfurno shirkadda east africa fishery and general trading company oo ah shirkad faca weyn sida halkan ku qoran sano oo success ah tooniyeed years of success sano ayay shaqaynaysa guul ah caawa mudug waxaan ka daahfurnay xaruntii ugu weyneed ee qaybinta kalluunka iyo waxyaabaha raaca sida digaaga iyo jibiska iyo waxyaabaha mutakaamilka ay ku yihiin shirkaddaani waxay horay ugu daahfurtay meesha la yidhaahdo galguduud cadaado dhuusamareeb guraceel cabudwaaq caaw waxaan halkan ka furaynaa baraanjiga ugu weynaa ee mudug ee gaalkacyo kabacdina waxaan gaarsiin doonaa biidnillaahi alkariim qaybaheeda kale mudug waan gaarsiin doonaa waxaan rajaynaynaa inay noqoto insha allahu sidaan rajaynay sida horeba u guulaysanay shirkad ku guulaysataa insha allahu adeegga dadka ay u hayso qiimo jaban iyo waxyaabo ku iyo kuwaalitiba intaba insha allah sidoo kale qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha munaasabadan oo ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada gaalkacyo ayaa bogaadiyey xaruntan cusub ee lagu kaydinayo kheyraadka badda
east africa fishin waxaan soo dhaweynaynaa oo ku faraxsan hadaanan maamulka degmada horumar walba oo magaalada kusoo kordhan waan soo dhaweynaynaa agaasibiyi oo noo joogo adeegan kalluunka muhiimka uu leeyahay caawa haddaan ka sheekayno intaa kuma soo koobi karno aad buu muhiim noogu yahay reer mudug aanna waa ka faa'idaysan doonnaa runtii aadna waa ugu faraxsannahay sidana lakugu soo dhoweeyey waa wax aad u qaymo badan
soomaalidu aad caado waxay u leedahay qof walba wuxuu keenay qof kale inuu keeno laakiin kabanigaani waa ka dugan yahayo waa meelaan looga horrayn baa isleeyahay shaqada noocaanoo kale ah hadda ka hor degmada gaalkacyo ama gobolka mudug lagama qaban kabanigan oo kale ugu dambeyn agaasimaha waaxda ganacsiga iyo maalgashiga dowladda hoose ee degmada gaalkacyo bashiir ciise geedi ayaa bogaadiyey ganacsigan isagoo uu sheegay in uu ahaa mid looga baahnaa magaalada gaalkacyo waana arrin mudan in la bogaadiyo runtii soomaalidu waxaa la yidhaahdaa beer iyo bidhaan iyo bad saddexdaas bay ku tiirsan tahay waana xubin ka mid ahoo baddii ka soo baxday bidhaanta markii maanta la yidhaahdo boqolkiiba waxaa u malaysaa boqol soomaaliya ayadii ku dhaqneeda la dhihi karaa laakiin hoosdhac badana ka muuqanaya markii la fiiriyo runtii maanta in dhanka kale loo weeco si bidhaanta kor ugu soo kacdana muhiim bay u tahay xaruntan cusub ayaa noqonaysa tii ugu horreysay ee loogu talagalay kaydinta kalluunka iyo sidoo kale kheyraadka kale ee badda waxaana ahmiyad gaar ay u leedahay bulshada magaalada gaalkacyo maadaama markii ugu horreysay ay helayaan meel ay ku kaydsadaan kheyraadka badda